أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhagaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah yaa xasan gurguurtee shurako kula ah dhulboobka xarkaha goostay ee ka socda muqdisho maxaase ka jira gobolka banaadir in uu isku beddelay laba magaalo oo laba nolol ka kala jirto warbixin ayaad dhagaysan doontaan dagaallo lagu jabiyey maleeshaadka murtadiinta oo maanta ka dhacay afaafka hore ee magaalada baardheere ee wilaayada gado iyo madaafiic lagu garaacay xerada murtadiinta ee magaaladaasi kulan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe iyo beesha shanta agoonyar gaabane oo kusoo gebagaboobay degmada miirtaqo lagana soo saaray bayaan ka kooban qodobo dhowr ah kooxda riddada soomaaliya oo maanta cagaf gelisay cisbitaal ay jiifeen dad bukaanno ah iyo masjid ku yaal magaalada muqdisho sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan yuhuudda oo la sheegay inay olole ugu jirto sidii uu maraykanku u aqoonsan lahaa maamulka shahadaladirirka somalilan duqaymo dad shacab ah ay ku dhinteen oo ka dhacay deegaan dhaca waqooyiga dalka itoobiya qodobadaas wixii soo kordha iyo hadalhaynta warbaahinta ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad naga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha alaandalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya dagaallo lagu jabiyey maleeshaadka murtadiinta ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka magaalada baardheere ee wilaayada gado dagaalada oo ku bilowday weerar dhabagal ah oo loo dhigay maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaq ka waday afaafka hore ee magaalada baardheere ayaa isku bedelay dagaallo toos ah oo lagu jabiyey maleeshiyaadka murtadiinta kamiinka iyo dagaalada waxaa ka horeeyey weerar madaafiic ah oo ay mujaahidiintu ku garaaceen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin magaalada baardheere dagaaladii lagu jabiyey maleeshaadka murtadiinta ee saaka ka dhacay afaafka hore ee magaalada baardheere waxaa lagu dilay sagaal murtad halka lagu dhaawacay tiro intaasi ka badan idaacadda islaamiga ah ee alaandalus waxay heshay magacyada qaar ka mid ah maleeshaadkii murtadiinta ee lagu dilay dagaaladii maanta ka dhacay afaafka hore ee magaalada baardheere waxayna kala ahaayeen axmed maxamed oo ku magac dheeraa daari aadan goobe iyo uul dhanka kale qarax ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada balcad ee shabeellada dhexe ayaa lala egtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan yaa xasan gurguurtee shurako kula ah dhulboobka xarkaha goostay ee ka socda muqdisho maxaa ka jira in gobolka banaadir uu isku bedelay laba magaalo oo laba nolol ay ka kala jirto haddaba warbixin arrimahaasi ku aadan ayaanu idiin diyaarinay aan soo dhoweeyay walaalkeen marwaan moxamed kiisaska ku saabsan dhulboobka ayaa joogto ka noqday magaalada caasimadda ah ee muqdisho boobkan lagu hayo dhulalka danta guud iyo kuwa sida khaaska ah ay u leeyihiin shacabka soomaaliyeed waxay reebtay saameyn xun oo dhanka dhaqaalaha iyo deganaanshiyaha bulshada warbixintan waxaan diiradda ku saari doonnaa arrimaha ku soo kordhay gumiinta shacabka muqdisho iyo gacmaha mas-uulka ka ah barakicinta bulshada annagoo diiradda saari doonna asalka mushkiladda iyo raadadka ay reebtay sannaddii labadi kun saddex iyo labaatankii ayuu xasan gurguurta madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya dib u bilaabay boobka dhulalka danta guud oo loola jeedo dhulalkii ay lahayd dowladdii dhexe balse dhegaysta uu maanka ku hayay in dhulboobka uu xasan sheikh soo bilaabay muddo xidheedkiisii hore sannaddii labadi kun shan iyo toban kolkaas oo uu iibsaday boqolaal boos balse dhulalkaas waxay ku yiileen meel aysan dadka ku badnayn oo ku dhow madaarka caalamiga ah ee muqdisho hadda waxaan ka hadlaynaa waa dhulboobka camimay dhammaan degmooyinka gobolka banaadir waa dhulboob aan loo kala soocin bulshada xataa waxaa la boobayaa xubno ka tirsan kooxda riddada oo aan awood weyn ku lahayn maamulka caasimadda baaritaan gaar ah oo uu barnaamijka faafareebka wararka ku sameeyey kiisaska ku saabsan cidda mas-uulka ka ah dhulboobka ayaan ku ogaanay in madaxweyn ka tirsan murtadiinta iyo dulaaliin ganacsato ah ay sharako ku yihiin mashruucan oo ah midkii ugu halis badnaa abida ay la kulmaan shacabka muqdisho waxaan helnay dukumentiyo caddeynaya dhinacyada ku lugta leh dhulboobka iyo warqado qaansheegad ah oo ay ku cad yihiin lacagaha dhulboobka lagu iibsaday ugu horreyn mas-uuliyadda koowaad ee dhulalka muqdisho waxaa leh xasan maxamuud colow oo ku magac dheer xasan gurgurte ninkan ayaa ah mu-alifka musiibada dhaca dhulalka balse waxaa ku hoslamaanaan gacmo kale oo isagoo uga wakiil ah mararka qaarna laga yaabo inay yihiin kuwa hela macaaska ugu badan ee boobka dhinacyada kulugta leh dhulboobka waxay isugu jiraan xubno ka tirsan qoyska xasan gurgurte siyaasiyiin dulaaliin iyo ganacsato dhammaantood xiriir la leh villa soomaaliya qaarkood ayaa xasan sheikh kula shirikoobay dhulalka la boobayo halka qaarkood iyaga loo xiray xaafado dhan oo guryihii ku yiilay cagta la mariyey dukumiintiyada aan helnay waxay muujinayaan in dhulalka la boobayo loo kala qeybiyey ilaa afar heer oo dhammaantood laga sameeyey lacago malaayiin doolar ah heerka koowaad ayaa ah in la beegsado dhulalka danta guud oo ay ka mid yihiin saldhigyo ciidan warshado isbitaallo xarumo wasaaradeed safaarado iyo suuqyo caanka ah magaalada muqdisho heerka labaad ee shaxda ku cad dhulboobka waa dhulal ay bixisay dowladdii cabdiqaasim salaad xasan dhulalkaas dhammaantood sharciyadooda waxaa laga dhigay waxba kama jiraan waxaana milkiilayaasha lagu qasbay inay bixiyaan lacago baad ah ciddii bixin weyse dhulka waa laga xoogay waxaana lagu wareejiyey ganacsato imaanlaawayaal ah oo qaatay dhulalkaas heerka saddexaad waa dhulalka leh sharcigii ama sabarloogadii siyaad barre laga soo bilaabo kun sagaal boqol toddobaatan iyo shan ilaa kun sagaal boqol iyo sagaashankii dhulalkaas qaar badan oo ka mid ah dadkii lahaa waxaa laga qaatay lacago baad ah halka qaarkood lagu wareejiyey dulaaliin lacago macaash ah sii saaray heerka afaraad ee ugu dambeeya waa dhulalka loo yaqaan tookiyada ama oo basiibada iskuraranka ah ee ku yaala qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir dhulalkan waxay haystaan sharciyo dowladihii hoose ee dalka soo maray dadka deganna waxay haystaan milkiyada rasmi ah oo ku yimid dhaxal ama iibsasho toos ah balse waxa ka maqan ayaa ah in aysan helin hanaankii dhulbixintii rasmiga ahaa ee dowladdii siyaad barre sida in yidbixin loo sameeyo burcad xasan gurguurta ayaa dhulalkaasi si bareer ah u dhacaya sida ay noo sheegeen sharciyaqaano dhanka dhulalka ah tookiyada ama oo basiibadu ma ahan dhulal dowladeed ama danguud waa dhulal shacab leeyahay oo keliya u baahan jidbixin dhulalkan tookiyada loo yaqaan waa milkiyada shacaba dowladna weligeed ma yeelan waxay ahayd in waddooyin loo bixiyo ugu yaraan dadka laga qaado lacag dib u habeen ah balse ma ahan in la burburiyo oo lacago baad ah la duldhigo ayuu yidhi khabiir wax ka yaqaan xeerarka dhulalka oo andulus la hadlay xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada iyo xaasiska xasan gurgurte waa kuwa ugu badan ee kala hufaya boobka dhulalka labadaas qolo ayaa hadba dhulalka la boobayo ka soo qaada odayga kadibna waxay u sii qeybiyaan dhinacyada uga sii hooseeya marka aad muqdisho joogtid waxaad maqlaysaa hebel ayaa la soo siiyey dhulalka xaafad hebel tusaale ahaan xaafadaha african village debdemiska warshadda caanaha tarabuunka isbitaalkii xoogga carwadii hore ee qaranka dhammaan dhulalkaas wuxuu xasan gurguurta siiyey xildhibaano baarlamaanka dawaaqiidda ah kuwaas oo kula heshiiyey in aysan mucaaradin xukunkiisa xogaha qaar waxay sheegayaan in marka xasan gurguurta oo is yidhaahdo waxaa dhammaaday dhulalkii la boobi lahaa ee siyaasiyiin u badan xildhibaano iyo ganacsato ay u keenaan nashqada dhulal aan weli la gaarin kadibna uu la soo kala baxo warqadda ugu magacdare noola oosta oo ah kamaarmid dhulalka danta guud intaan ku guda jirnay baaritaanadan waxaan ogaanay in inta badan xarumihii degmooyinka gobolka banaadir la iibiyey islamarkaana ay maamuladu hadda ku shaqeeyaan guryo kiro ah sida hoteello iyo guryo ay ganacsi ahaan u dhisteen shacabka muqdisho tani waxay bannaanka soo dhigaysaa in kooxda riddada ay si ulukac ah u boobayso dhulalka danta guud iyadoo ka samaynaysa lacago malaayiin dollar ah oo ku dhacaysa jeebabka shakhsiyaadda degmada dayniile ee gobolka banaadir waxay ka mid tahay meelaha sida aadka ah ay shacabka uga dhiidhiyeen dhulboobka iyagoo taageero ka helay qaar ka mid ah siyaasiyiinta kooxda riddada ee deegaanadaas ka soo jeeda faa'iiso jeyto oo ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa maalmo ka hor caddaysay in waxa dadka barakicinaya ay yihiin siyaasiyiin iyo xildhibaano qandaraas ka soo qaatay xasan gurgurte isla markaana iyada iyo kuwo kale ay diideen in dadka daynina la barakiciyo daynii lacagaftu ma gaarayso annaga iyo dowladdii madaxweynaha waa ka heshiinay dadka siyaasiyiinta iyo ganacsatada dumiyaan maqlaysido ayagaa dumiyo horta baarlamaanaa jiro baarlamaan laba boqol todobaatan iyo shan xildhibaanaa jiro qof kasta qofay matashaa horta horta burburinta ujeediin waa siyaasiyiintooda iyo ganacsatadooda dadka dayniila degan ganacsatadooduna inay dadkooda barakiciyaan diyaar u mahan dembiye u yaqaanaan inay ayaga wax siiyaan oo sakada siiyaan oo wax taraan maahane inay dumiyaan ma rabaan annagoo siyaasiyiintoodana inaan duminno ma rabno marka sideedaba dadka la dumiyaa ujeedid siyaasigiis iyo ganacsigiisa dumiyaya maxaa naga naga gal marka qof siyaasigiis ganacsigiis dumiyaya waa ku jira waxay ugu jiraan dee ugu jirmay ka hadlaan qof kasta xildhibaana matalo qof xildhibaankiisa gurigiisa dumiyaya ani wax iga galmala maxaa ka dhacayani wax kalmaba ka shaqeeyaba kooxda riddada soomaaliya waxay sannadadii lasoo dhaafay suuqgeyn u sameynaysay inay sugtay amniga muqdisho mar walba oo la dhaliilo dhulboobkan waxay ku maxaabsataa inay sugayso amniga arrinkaas oo uu xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuure ku sheegay mid looga dhuumanayo xaqiiqda isagoo warbaahinta la hadlayay ayuu tusaale xun ka bixiyey xaaladaha ka dhashay dhulboobka wuxuu carbaabay in muqdisho hadda noqotay laba magaalo mid ladan iyo mid duntay oo malaayiin shacab ah ku dhiban yihiin waxaasoo idinna wuxuu u sababeeyey boobka dhulalka iyo hadda cagafkii qarax ka samaysaa maxaa marka dhacaya marka dadaa qaxaya fiil maxaa dumaya ishoodii noloshaa dumaysa hadda markii dad meel degan laga qaxiyo maxaa la dumaya mataqaana in ayay keliya qaxayaan maaha iskoolkoodii waa duma dugshooda qur-aanka waa duma suuqi yaraayay nolosha ka samaysana waa ka dumaya faamilkoodii iyo cilaaqaadkoodii say ku wada noolaayeen iyo social networkoodii waa duma kul waasla dumaya marka marka boqolaal kunoo qof ay shaqala'aan iyo nolola'aan ay noqdaan maxaa dhacaya gabadhii ama wiilkii laba boqol oo doolar bishii eriyadan shaqada ka jirto ama ku noolaa meel un kamida ama kalumaysiga ama meelihii dadka deganaayeen ku noolaa ama obasiyooyinka tokiyo hadda lalaa ku noolaa oo inta soo shaqo tago hal bajaar soo raaco ama hal caasi labadiisa boqol isku dambara markii la yidhaahdo waxaa laga ridaa tabeelaha ama magaalada meesha ugu dambaysa qof waxaa arkay ani igu yiri labada boqol oo doolar oo nin saaxiibkay ii sheegay in labadaas boqol oo doolar boqol lixdan kamida ay trisborg u baxda wajaad bishii waxaa usoo hara afartan keliya qaali share waxay ka mid tahay xildhibaanada golaha dawaaqiidda ee xasan gurguurta kala shaqeeyey dhulboobka iyadoo goob fagaaraha ka hadlaysay ayay taageero u muujisay boobka dhulalka waxayna u muuqatay inay marmarsiimo u raadinayso dhulalka shacabka laga boobayo nabaddaradaba guryaha ubasiidadka ka bilaabataa dadka guryaha ubasiidka oo loo hagaajinaya waa la jajabinaya waa la hagaajinaa ayagoo sharaf lahoo qurux badana la dhiso waa aragtay aniga hadda xaafadaan deganaha jiro oo dadka degaankayga ay degan yihiin say u qurux badnaadeen tarbuunka iyo eeradiisa iyo hodan iyo say u qurux badnaadeenna waa aragteen dhaqamada cusub ee kooxda riddada soomaaliya soo kordhisay waxaa ka mid ah in marka miisaaniyadooda hoos u dhacdo cagafta lagu soo kiciyo guryaha shacabka kadibna qoosaska degan laga dalbado lacago kumanaan kun oo dollar ah sida maalmo ka hor ka dhacday degmada boondheere kolkaas oo qoysas dhan guryahooda cagaf la geliyey kadibna laga dalbaday lacago kumanaan kun dollar ah
halkan aa ujeedaan waa degmada boondheere degmada boondheere maanta soddon kun oo doolar qofkii la baxo waxaa la dhahay gurigaaga cagaf cagaf lagaa marsiimaayo soddon kun oo doolar amaa dhiibanee gurigaaga waa lagaa jajabinaa markaas kadib aa lagu cabiraa sideed iyo toban kun oo doolaraa dhiibee yaa sideed iyo toban kun oo doolaraa dhiibee jeebkaagaana ka dhisanaysaa bal ka waran walaalayaalo wadaweynaa la bixinaa saasay isku bedashay bal waddo haddii la bixinaayo gurigii isagoo dhisan maa la cabiro bal guriga asagoo dhisan maa la cabiro haddii ilaahay laga cabsanaayo reer boondheere intay ka keenayaan soddon kun oo doolar waxaa jira dad badan oo boondheere ku nool oo maalmaha qaar wallaahi dab aana shidana wallaahi bilaahi dab aana shidan maalmaha qaar waxaa jira hooyooyna ilmo agoon ah korsanayaan waxaa jira aabbayaal curyaamiin ah oo boondheere jooga qaarna maanta aad soo arkay guryahooda ayagoo la jajabinaa ay hor fadhiyaan bal ka waran gurigaaga haddii lagu dhaho nin ganacsataa gata oo hebel hebel la dhahayo raadi ee la fariiso yaa markaasaa waxaa leedahay walaalow soddon kun oo doolar ma haysto wax kaleeta sheeg aa leedahay gurigaaga dukumentigiisa adigaa haysta ninaaba gataaba lagu dhahayba soo u gatay amba kama gadane alla ilaahayo wallaahi bilaahi tallaahi siyaasi meel kastoo jooga waa toog saqiir iyo kabiir siyaasi oo dhan ha aaminin weligaa siyaasi ha aaminin noloshaada siyaasi ha aaminin mid wadankan wax u qabanaya ma leh mid kasta jeebkiisa ilmaa ka baahan dhergi maayaan qasnadahooda buuxsami maayaan aakhiro ma yaqaaniin inay dhimaayaan ma aaminsano markay shacabku bilaabeen iska caabinta maleeshiyaadka dhulboobka kooxda riddada ah ayuu xasan gurguurta dowladda turkiga ka dalbaday inay dhulboobka u adeegsato diyaaradaha dagaalka iyadoo xaafadda tokiyo ee degmada yaaqshid lagu arkay diyaaradaha f lix iyo toban oo dadka cabsi gelinaya shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee kooxda riddada ayaa si cad u iftiimiyey in wax la boobay ay yihiin guryaha shacabka ay fac ka fac milkiyadooda leeyihiin
maanta hadda waxa yaalla waa wax hore u soo socday laakiin waxa soo kordhay waxa waaye in diyaarada la kiciyey oo ciidankii madaxtooyada ay barakicinta si toosa uga qayb qaadanayaan beryihii lasoo dhaafay waxaa la arkaya cagaf cagafyadii ciidanka xoogga oo dhulka lagu duminayo maantana waxaa la arkayay ciidamadii milatariga oo dadka dhashiika ku ridaya waxaa la arkaya diyaarado joog hoose ku socda oo dadka cabsi gelinaya waxa ay la dirirayaan waa shacab soomaaliyeed oo guryahooda degan oo dan yar ah oo noloshu ay culees ku tahay xalay saqda dhexe ciidamo ku gadaaman oo garaac iyo dil iyo handadaad iyo cay iskugu daray arrintaas marka waa arrin aada iyo aada u fool xun arrin laga aamusi kara ma aha arrin laga filaayey dowlad mid wakhtigeedu uu joogo oo uu sax yahay iyo miduu wakhtigooda dhammaadayba lagama sugaynin waxaa dadka loo barakicinayo dhulkooda in la iibsado waa wax kale ma ah dembi ay galeen ma aha canshuur ay bixi waayeen ma aha dowladnimo ay diideen ma aha dhulkiina ama lacagta laydinka rabo keena ama xoogaan idinkaga kicinayna arrintaas arrin qabata dadka danyarta ah ee masaakiinta ah ee mudan in la garab istaago ma aha mar kale cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee mucaaradka ah ayaa carabaabay in ammaandarrada ugu daran ay wajahayaan shacabka waxayna shacabka la kulmayaan boob qax iyo dhib dhan walba ah wuxuuna saadaaliyey in kacdo weyn uu caasimadda ka dhici doono marka yaa marka ammaandaradii kusoo wareegtay waxaad arkaysa hadda miidiya markaa gasho meelo dadka ay leeyihiin war waa seexo weyne hal mar wadnahana caddaaday goormaa laii soo socdaa awal qarax ma dhaca ahayd sooma hadda goormaana la qixinaha bedesho marka yay ammaan u tahay in yaroo eliida oo establishada ah oo xukunka iyo ka agdhow ammaan u tahay intii kale qax iyo dhibaato iyo shiday ku jirtaa marka waa midda aniga aan doodeeda aan dhaho war labadan magaalo midna waa bilanti waa aragtay dalqey dhaadheer oo qurux badana ka dhismay aad u bilmay oo nolol iyo subermarketyo iyo kafeeyo casriya ka furan dhinac kalena waa baaba marka laba mid inay timaado waaye marka intaan iliidka ahee nuqbada ama siyaasiga ama ganacsatada xeryaha daaraha quruxda badan iyo jaamac iyo iskoolada iyo isbitaalada iyo kafeeyada iyo restaurantyada quruxda badan ay u yaalaan in ay isgartaan inay saan ku samata bixaynin oo ammaandarrada iyo qaxa iyo barakaca dhibaatada kuwa kale oo majoritiga ah weliba aqlabiyadda ah ku dhacaya inay iska xil qaamaan ale meeshan inta ay ku noolaadaan noloshan kuwa saas kuma noolaan karaan ama inay kuwaas risolti sameeyaan kacdoon sameeyaan aa dhici doonta oo sidii hadda dowladdii markii dumaysaba ku dhacday waan xasuustaa aniga dowladda ayadoo sidaan loo deganyo caadi iska taga nolosha caadi tahay iyo xabad yar waxay ka dhacda suuqa siinaay xabaddaasay u bilaabatay xataa jabhadihii isooma geli magaalada ma joogo xabaddaas yay ku baxday dowladdii
يمنى ويسرى ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتني حقدا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan kulan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe iyo beesha shanta agoonyar gaabane ayaa kusoo dhammaaday degmada miirtaqwo waxaana kulankaasi laga soo saaray bayaan ka kooban dhowr qodob haddaba waxaa kulankaasi ka qayb galay tebintanna inooga soo sameeyey walaalkeen faysal mahad bismillaahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay walaalka maahir waxaan ka qaybgelayaa kulan ballaaran oo u dhexeeya shanta beesha agoonyar gaabane iyo wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe kaasoo iminka ka soconaya degmada miirtaqwo kulankan waxaa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka shanta agoonyar gaabane waxaana kulanka ka soo baxay maahirow ee bayaan ilaa dhowr iyo toban qodob ka kooban kuwaas oo ay ku wada heshiiyeen ee odayaashii iyo dhaqankii shanta agoonyar gaabane iyo mas-uuliyiinta wilaayada shabeellada dhexe ugu horeyn waxaan soo gudbinaynaa bayaankii ka soo baxay kulankaasi oo uu akhrinayo nabadoondhuubow oo ka mid ah waxgaradka iyo odayaasha shanta agoonyar gaabane alxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah bismi illaahi araxmaani araxiim wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe iyo beesha agoonyar gaabane oo uu halkan ugu soo dhammaaday kulan wax ku olah ayna ka soo baxeen qodobo xasaasiya qodobka koowaad ee ay ku heshiiyeen wilaayada islaamiga ah iyo oday- odayaasha dhaqanka ee agoonyar gaabane waa in jufo kasta ay ku urursato hubkeeda goob uu gacanta ku hayo nabadoonkoodu lagana waayo qof hub ku dhexaysata dhulka beesha agoonyar gaaban in odayaasha ay soo gudbiyaan dadka ama deegaanka aysan damiin ka noqon karin si wilaayadu uga howlgasho in odayaashu ballan qaadaan in ay mas-uul ka yihiin ciddii gaadmo loogu dilo dhulka beesha agoonyar gaabane cid kastaba ha dishee in shanta beelood ee kala ah reer aadan cabdalle buraale gaballe iyo celi oo dhammaan ka wada tirsan beesha agoonyar gaabane wixii ay sameeyaan lagala soo xiriiro nabadoonnadooda waa in odayaashu kitaabka qur-aanka ah ku dhaartaan si ay daacad ugu noqdaan wilaayada islaamiga halkaasna uu ka dhaco is-aamin buuxa in wilaayada iyo beesha agoonyar gaabane ay isla duugaan wixii maanta ka hor dhacay oo maxkamad u ballansanayn beeshana la gaarsiiyo fariintaas in shanta beel culummo iyo caami ay ka qayb qaataan xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo in ay gaarsiiyaan dacwada dhammaan deegaanada ay degto shanta jifo ee agoonyar gaabane namber toban qofkii ama gacantii waxgeysata ee disha ama dhaawacda waxaa lagu samayn doonaa mooraduug oo ah in gacanta wax geysata qoyskii iyo qaraabadiisa dhow laga qaadi doono wax alla wixii xoolo ay haystaan kuwaas oo aan ku jirin magdhowga waxaa ku saxiixan dhanka wilaayada waaliga wilaayada shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise koba ku dukaday dhanka nabadoonnada beesha agoonyar gaabane namber kow mukhtaar xuushuw xasan namber labo macalin daahir maxamuud muke namber saddex sheekh xasan cali xuseen namber afar maxamed abuukar shamuuq namber shan axmed sheene wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal codkaasi aad maqlayseen waxa uu ahaa nabadoon dhubow oo akhrinayay bayaankii ka soo baxay kulankii ballaarnaa ee lagu qabtay degmada miirtaqwo markanna waxaan waraysan doonnaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka shanta jufo ee agoonyar gaabane innagoo wax ka weyddiin doonna kulanka ay ka qayb galeen iyo waxa uga soo baxay waa mahadsantahay nabadoon intaas waxay ahaayeen qodobadii ee kulanka ka soo baxay sidee u aragtaan marka waxa soo baxay bismillahi alxamdulilah waxaan u aragnaa arrin ballaaran oo aad iyo aad u wanaagsan ay aheeday sideedaba waxa maanta halkan loo fadhiyey oo looga hadlaya waxay aheeday amniga guud ay aheeday si ay wilaayadu iyo dad odayaasha dhaqanka iyo beesha ay isu garabsadaan sideedana wuxuu ku soo dhammaaday is-afgarad iyo guul ayuu ku soo dhammaaday Ee, wilaayadana aad baan uga mahad celinay shirkan ay qabatay maadaama uu yahay shir ka turjumaya labada dhamba oo amniga wilaayaduna ay ku jirto halka shacabkuna uu ku jiro beesha agoonyar gaban marka arrintaas way soo dhoweysay gacmo buuxday ku soo dhoweysay gacmo furanay ku qaabishay haddana waxaan rajaynaynaa wixii lagu wada ballamay inaan dhaqan gelinno insha allahu tacaala bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan ka qayb galnay annaga oo agoonyar gaabana ah shir walaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ay ku qabatay miir taqwe waxaa lagu guulaystay in laysku fahmo wax kastoo qaladaada horoo dhacana layska cafiyo waxa dambana ee ciddii ka waantoodana ee loo caqli celiyo ciddan ka waantoobinna iyada lee u taallaa marka waa- een, arrintaasna waa iska afgarannay waana isku waafaqnay waana ka wada heshiinay Ee, dadkuna waxay islaamka inay oo kor noqdo ay isku waafaqeen dacwada la faafiyo dacwada la faafiyo jihaadka laga qayb galo oo dadka lagu booriyo arrintaas waa isla meel dhignay waana ku guulaysannay ilaaha mahaddaas iskale gogashaas nagu kulmiyey ilaahan uga mahad celaynaa nasrigiisana allahna waafajiyo islaamkana allahu gargaaro wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan iraxiim maanta waxaan joognaa maalin farxad leh oo kulan ku yaala miir taqwo shan taagoor isugu timiday waxay ka heshiisay ambay ku heshiisay ninkii walaayada iyo agooyar gaabana ka soo horjeeda inay isu kaashato cadawa saasay isu kaashatay ninkii kala faquuqayana il iskula aragto ninkii macaawisley lagu tilmaamana hadduu war yeelaa la soo gelsho gudaha hadduu war diidana allow naga saar la yidhaah amba la soo qabto saasaan ku heshiinay haddii alla ku idma ay ahayna inaan ka tashanaan ku heshiinay waana iswaafaqnay waxaana nahay haddii alla ku idmaa nin iyo maradiisaan nahay saasaan agooyar gaaban iyo walaayadu ku heshiiyeen
gogushan waxaa ka dhacay in walaayada islaamka iyo shantaa wargaabane ay iswaafaqday oo dhinaca ay isula jeesatay gacmaha isqabsatay intaasaa ka dhacday iyo aad dhinaca laysula wanaagsanaya macaawslayda waddanka soo gashana inay ka waantoobaan ayaa laysku raacay cid allaale ciddii falgeysatane gacmo xoog lagu soo wada qaban doono haddii la qadaro xoolahoodana la wareegi doono insha allah bismillaahi raxmaan raxiim meeshaan xafladaa ka dhacday walaayada islaamiga iyo agoonyar gaabane ay maaragtay ay ku kulmeen aad iyo aad ay maaragtay wax allaala wixii fadqala la keeni lahaay oo dhexdowra wax dhihi lahaay ay maaragtay ka wada heshiiyeen macawisliidana waxay noo ballan qaadeen inay yimaadiin dadkoora u yimaadiin akhyaartoora u yimaadiin walaayada islaamka la hor keeno lagu cafiyo intaas waa noo ballan qaadeen annaguna waxaanu ballan qaadnay dhexdayna w inaan maaragtay aan sidaan uga ballan qaadna aan u fulino بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد waxaan halkan nuga qayb galay kulan ballaaran oo ay qabanqaabisay wilaayada islaamiga shabeellaha dhexe oo ka dhacay muxaafadada degmada miir taqwo halkaas oo ay wada hadlayeen oo ay wada fadhiisteen beesha agoer gaabane iyo wilaayada shabeellaha dhexe anoo ka mida dhaqanka agoonyar gaabane gaar ahaan nabadoonka ah cili agoonyar magaciiguna yahay axmed shiino waxaan uga qayb gala kulankaas aniga iyo arkaantayda ama garbahayga nabadoonnada aan odaga u ahaya aniga waxaan isku afgarannay wilaayadii aniga ka fadhigii aan wada yeelannay inaan hirgelinno ku dhaqanka shareecada islaamka si buuxda waxa alla wixii madmadow iyo moogtahay turxaan bixis la isugu yimidana meelaa la yskula shubay waxay diyaaru tahaa beesha cili agooyar inay kitaabka ilaahay kor u qaaddo inay mujaahidiinta garab siiso naf iyo maal ay ku garab istaagto wiilasha yaryar ee moogtahay khaldamay ee shayddaanku duufiyana waxaan ugu baaqaynaa haddii ciddii ilaahay hanuunkeeda la doono inay diyaar aan u nahay in la soo dhoweeyo ay naga nabadgelaayaan towbada loo qabanaayo danahooda ay raacanayaan muslimiintooda ay la dirsaayaan ciddii diidana kolley gacanbiraha lagu qaban doonaa waxa waaye marka barnaamijkaasaan meesha isugu nimid wuxuuna ku dhammaaday si isgafgarad iyo wanaag iyo mataqaanaa farxad iyo reeraynoo kusoo gebangabooba waxaan u sheegaynaa marka mar labaad iyo mar saddexaad dadka shayddaanku duufiya meelay joogaanba hadday degmama hadday joogaan hadday banaadir jiraan hadday degmo jowhar joogaan gacmo furan ay walaalahooda mujaahidiinta kusoo dhoweynayaan in ay u diyaargaroobaan towbo waxaan ugu baaqaynaa dadka ay la jiraan ee xasan gurguurta uu mas-uulka isaga dhigay ee shayddaanka oo mataqaanaa dawaaqiidka ay xugun tagaan inay isaga soo haraan waxa aan isugu nimid intaasaa u ballaareeday in dacwada islaamka la guto dadku meelay joogaanba min tuulo ilaa degmo ilaa qoys la gaarsiiya dacwada islaamka kor loo qaado annagu haddaan nahay beesha waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno ku dhaqanka shareecada islaamka dacwada ay akhyaartu horkacdoy gudato dadyowga moogtahay naga khaldamana waxaan mataqaanaa u weydiinay xarakada ama wilaayada cafis waana loo fidiyey cid alla ciddii maanta kadib aan khalad geysan timaadan oo isu soo dhiibta mujaahidiinta waxaana loo sheegay inaan hadda wixii hore u dhacay cafalada camaa salafa ay yahaan wixii maanta ka dambeeyana lala xisaabtami doono ehelkooda meesha ugu dhow looga aargoosa doona hadday ayagu fakadaan inayna fakadna aan rajayhayna ilaa idankiis waxaan mar labaad mar saddexaad ugu baaqaynaa qodobada ay kamid aheed laga wada hadlay qodobada laga wada hadlay ayay kamid aheed waxaan leenahaa marka jufada aan anugu hogaanka u ahay oo nabadoonkoodii ahay iyo akhyaarta ila jirta oo arkaantayda ay mataqaanaa nugu abtirsanaayaan waa wada dhalanna laakiin isku dhaqan maahin dhaqan ahaan waa kala leexanay laakiin weli kama quusan laa taqnaduu min raxmatillaah waa nafno nool ee, haddii ilaahay hanuunkoo- hanuunkiisa uula doonana waxaan leenahay ilaahay ha soo hanuuniyo haddii ilaahay uuna hanuunkiisa la doonina ilaahay hanaga qabto cimrigaabe allah ku ridaan leenahay waa intaas wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa tabinteenii ku saabsanayd kulankii u dhexeeyey ee, beesha shanta agoonyar iyo sidoo kaleeto wilaayada islaamiga shabeellada dhexe kaasoo muddo saacadaha ka soconayay degmada miirtaqwo ee wilaayada shabeellada dhexe aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen faysal mahad يكتب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad kusoo dhawaataan hadalhaynta warbaahinta iyo guud markaa mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyey walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo gudmarka mirigaha islaamiga ah qodobka ugu horeeya oo aynu kusoo qaadanayno waxa uu yahay yuhuudda oo si weyn ugu ololeynaysa sidii maraykanku u aqoonsan lahaa somalilan waa hordhaca warbixin lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan wargeyska yuhuudda ee maarif ayaa baahiyey maqaal ku doodaya in maamulka ashaaardirarka somalilan uu lafdhabar u noqon karo isbahaysiga cusub ee geeska afrika iyo badda cas gaar ahaan xiriirka sii xogeysanaya ee yuhuudda imaaraadka carabta etoobiya iyo hindiya furaha istiraatiijiyadeed ee bedeli kara isku dheelitirka awoodda geeska afrika iyo badda cas ayuu maqaalku ku tilmaamay inay tahay berbera isagoo labada isbahaysi ku kala sheegay waxa uu ugu yeeray nidaamkii hore ee gobolka oo ay hogaaminayaan qatar turkiga iyo soomaaliya iyo nidaamka cusub oo uu sheegay yuhuudda imaaraadka etoobiya hindiya iyo somalilan booqashada ciro ee washington ayuu maqaalku u arkaa fursad weyn maadaama ayuu yiri ay tahay markii ugu horreysay ee hoggaanka somalilan washington lagu qaabilayo kulamo rasmi ah oo heer sare ah halkii ay ka ahaan lahaayeen oo keliya olole aqoonsi qurbadu waxay somalilan ku sifaysay meel muhiim ah oo ku taala gacanka cadmeed islamarkaana leh dekadda istaraatiijiga ah ee berbera waxaanay siin kartaa ayay tiri maraykanka iyo xulfadiisa meel ay ka fuliyaan howlgallada baabalmandeb iyo la socodka dhaqdhaqaaqyada xuutiyiinta iyo al-shabaab laguna xadido saamaynta iiraan ee gobolka maqaalku wuxuu sidoo kale xoogga saarayaa dekadda berbera oo uu ku tilmaamay xarun isku xiri karta afrika iyo aasiya gaar ahaan etoobiya imaaraadka hindiya iyo somalilan arrintaasoo uu xusay inay abuuri karto marin ganacsi oo cusub oo ka madax bannaan qaar ka mid ah caqabadaha siyaasadeed ee ka aloosan bariga dhexe dhanka amniga qormo yuhuudeedkani waxay ku doodaysaa in somalilan loo aqoonsan karo saldhig ay maraykanka iyo reer galbeedku kaga hortagaan khataraha badda cas gaar ahaan xuutiyiinta iyo waxa uu ku tilmaamay isballaarinta saamaynta iiraan ee geeska afrika taasina waxay ahayd warbixintii lagu qoray webka soomaali memo markana websayteka islaamiga ee calamada ayaa waxaa lagu qoray warbixin cinwaan looga dhigay duqeymo dad shacab ah ay ku dhinteen oo ka dhacay waqooyiga etoobiya khasaar kala duwan oo isugu jira dhimashii dhaawac ayaa ka dhashay duqeymo dhanka cirka ah oo laga soo tebiyey deegaan dhaca waqooyiga etoobiya halkaasoo ay ka taagan tahay xiisad colaadeed oo u dhexaysa dowladda etoobiya iyo falaagada t b l f warbaahinta maxalliga ee etoobiya waxay sheegtay in ugu yaraan saddex qof oo shacab ah oo ku jiro ilmo yar ay ku dhinteen halka ugu yaraan afar kalena ay ku dhaawacmeen duqeymahan diyaaradeed oo ay geysatay diyaarad nooca daroonka ah taasoo beegsatay deegaanka showmiid ee dhaca ismaamulka tigre ilwareedo deegaanka ah ayaa xaqiijiyay in duqeymuhu beegsadeen guryo dad shacab ah ay degan yihiin oo ku yaala deegaanka xubno ka tirsan saraakiisha tigreega ayaa sidoo kale xaqiijiyey tirada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacyada qaba beegsiga shacabka waxaa si toosa loogu eedeeyey dowladda xabashada etoobiya ee uu ra-iisul wasaaraha u yahay abiy axmed dadka deegaanka iyo mas-uuliyiinta t b l f ayaa dowladda ku eedeeyey inay u bareertay beegsiga shacabka aan hubaysnayn dowladda etoobiya ayaa ka gaabsatay ka hadalka dhacdada dadka rihidka ah ay ku dhinteen iyo eedeymaha ku aadan duqeymaha ka dhanka ah shacabka ee ka dhacaya ismaamulka tigreega ee waqooyiga dalka etoobiya haddaynu halkaa ku dhaafno warbixintii calamada lagu qoray markana xubinta ugu dambeysa oo aynu kusoo qaadanayno waa warbixin lagu qoray websayteka riidowga alfurqaan waxaana cinwaan looga dhigay dibadbaxyada ka dhanka ah dadka soobirootiga ah oo weli ka socda dalka koonfur afrika waxaa weli wadanka koonfur afrika ka dhacaya banaanbaxyo ka dhan ah dadka soobirootiga ah ee ku nool dalkaas kuwaas oo ay dhigayaan dad koonfur afrikaan ah dibadbaxyaasha ayaa si toos ah u beegsanaya goobaha ganacsiga ee dadka soobirootiga ah waxaana ay ku qasbanaanayaan inay xiraan ganacsiyadooda iyadoo ay isha ka daawanayaan booliska dowladda koonfur afrika oo banaanbaxyaashaasi hareeraha ka socda saacadihii lasoo dhaafay dibadbax ka dhacay gudaha koonfur afrika ayaa dadkii dhigayay waxay milkiilayaasha goobaha ganacsiga ay beegsanayeen ku amreen inay xiraan dukaamahooda islamarkaana guuraan dadka soo galootiga ah ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan dowladda koonfur afrika oo si gaar ah u beegsanaysa islamarkaana xabsiyada ku guraysa iyo dibadbaxyaasha oo hantidooda halis kuha soomaalida ayaa ka mid ah dadka soo galootiga ah ee ku nool wadankaasi waxayna qayb ka yihiin dadka dhibaatooyinkaasi la kulmaya marar badan ayaa dadka soomaaliyeed ee ku nool wadankaasi loogu baaqay inay kasoo laabtaan halkaasi maadaama nafi maalba midna aanay u badbaadayn xubintii adalhaynta iyo guudmarka mirigaha islaamiga ayaa intaa noogu eg markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed iyo qaybaha ka haray barnaamijka afafreebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan kooxda ridada soomaaliya ayaa maanta burburisay cisbitaal ku yaal magaalada muqdisho oo ay jifeen dad bukaano ah dhacdadan ayaa waxa ay ka dhacday cisbitaalka xamar ee magaalada muqdisho waxaana halkaasi ay kooxda ridadu cagaf ku gelisay cisbitaalka oo ay jiifeen dad bukaano ah sawiro iyo muuqaalo baraha bulshada aada ugu faafay ayaa muujinayay burburka cisbitaalka iyo masaajid ku agyaalay cisbitaalkaasi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meeshaa waa gurigii doctor shaafici aadan dirir gurigii doctor shaafici cisbitaal xamar waa u jeedaan meeshan masaajidkii bay ahayd inay gabdho ku jiraan iyo in kale lama oga gabdhaha jiijiifan jiray oon hadda kolley mooy allahu yaclam oon saas u arka warkaas gurigii waa gurigii doctoorka waa isbitaalkii xamar marka waaka isbitaalka isbitaalkan hadda dhex socdaa waa derbigiisii meeshii masaajidka ahayd weeye ama meeshii baakinka baabuurka loo yaqiina markii hore laakiin hadda masaajid bay ahayd waaka waad u jeedaan warkaas waa ka derbiga waad ujeedaan waa kan ahey ahey wixii ka dhici lahaa baa ka dhacay warkaas waa ujeedaan waata meeshii weysadii iyo musqulihii oo kuwaas waxaasaa dhacay wixii koronti iyo adduun iyo nidaam ahaa warkaa waad ujeedaan isbitaal ku shaqaynayay
haddaba howlwadeennada cisbitaalka ayaa ka warbixiyey qaabka ay wax u dhaceen waxaan halkan u taagannahay in aan bulshada soomaaliyeed cod dheer ku gaarsiino arrin aad argagax u leh oo ka dhacday isbitaalka xamar welina taagan sidaa ogtihiin isbitaalka xamar wuxuu adeeg caafimaad u fidiyaa bukaano hooyooyin caruur iyo dad da'ah dad emergency xaalad emergency ah qaba waxaa dhacdaa xalay gelinka dambe in cagaf ciidamo waardiyeynayaan burburiin ka samaysa qeybo ka mid ah isbitaalka xamar xilliga burburinta dhicaysay bukaanada loo adeegayo gudaha isbitaalka ayay ku jireen qaarkood xaalad emergency ah ayay ku jireen dhakhaatiirta way shaqaynayeen waxaa meeshaas ka dhacay waxay ahaayeen arrin argagax leh oo argagaxaasna bukaanadii iyo dadkii xanuunsanaa ay la kulmeen iyo dhakhaatiirtii shaqaalihii shaqaynaya isbitaalka xamar ka shaqaynaya run ahaantii markaan wareysanay ciidanka waxay noo sheegeen in isbitaalka qaybihiisa kaleo dhanna la burburi doono dhulka isbitaalka uu ku yaalana waa dhul sharci ah adeega caafimaadka ahna waa waajib dowladda saarneed oo annaka dhakhaatiir ahaan aan qabanaynay oo dhakhaatiir waddanka wax ku baratay iyo kuwa caalami ah bulshada u shaqaynayeen burburintan oo isbitaal markii la burburinayo dowladda soomaaliyeed waxaa laga rabay in ay diyaariyaan isbitaal dadka loo daadgureeyo waxaa la rabay inay diyaariyaan ambulance dadka lagu qaado intiiba ma dhicin wax gargaarkii la fidinayo caafimaad mid ka daranaya yimid oo ah in dadkii qolalkoodii in lagu dumiye ee noqoto arrintaasna waa mid hadda taagan waxaa nasiib dare ah in wax ogeysiis aan hore loo bixin dhulka isbitaalka ku yaalana uu yahay dhulka sharci ah oo sharcigii saddex bilood ka hor lasoo hubiyey oo gobolka banaadir laga soo hubiyey oo sharci ah oo siddeetan iyo labadii ah xataa dhismihii siddeetan iyo labadii ah guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى